Guddoomiyaha kalluumaysatada xaafadda Buundaweyne ee magaalada Beledweyne Xasan Sheekh Basri oo u warramay raadiyo Beerla ayaa wasaaradda kalluumaysatada Hirshabelle ka codsaday in laga caawiyo kalluumaysatada magaalada qalabkii ay ku jilaaban lahaayeen malayga si ay uga faa'iidaystaan kheyraadka dalka. Dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Beledweyne ayaa noloshooda ku tiirsan yahay iibinta malayga iyagoo uga maarmin inay dalka ka tahriibaan. Xasan Sheekh Basri Guddoomiyaha kalluumaysatada xaafadda Buundaweyne ee magaalada Beledweyne ayaa ka warramaya waxyaabaha ay u baahan yihiin kalluumaysatada in laga caawiyo.
qalabka oo lagu kalluumaysanaya micnaa ma hayno mar kastaba micnaa waa sheegnaa qalabka lagu kalluumaysanayay dadka dad dalni waaye oo beerley waxaysan waa dadka wax ma haystaan xoogooda ay ku shaqaystaan tacab falow ay ku shaqaystaan marka waxaa loo baahay inaa qalab ay ku shaqaystaan iyo shawaqooyin iyo doon oo malaayo ku raadsadaan mar kastana waa ka dhiijaya mar kastana waa ka dhiijaya mar kastana waa sheegay mar kasto mar kasto waa ka dhiijaya mar kastana waa sheegay marka waxaa loo baahan yahay inaan alaabtaas loo raadiyo shawaqooyin iyo bisbiisyaal oo malaayo ku dabtaan micnaha maxaa maxaa kusoo haray doon oo malaayo ku raadsadaan magaalada horumaray gaartay malaayo alxamdulilah hadda waa fiican yahay soo rob oke oo ka yahay marka waa kaase waxa waaye nin kasta oo oo qalab oo siinaya dadka dalneyda oo beeraha lambarkeyga waan ii sheegayaa micnaha dadkaas waa sii gaarsiinaa furu shan eber sideed labaatan iyo afar sideed iyo saddex waa ninkii daneyna furu shan eber sideed labaatan iyo afar sideed iyo saddex waa anaa horseed hadda u eh anaa micnaha uu soo horeeyey anaa guddoomiye u eh malaayliyadaas micnaha wixii malaay dabtaan nin kasta oo qol furanayo malaay anaa malaay siiyo aan malaay micnaha aan qiibis aan qeybiyo aan nin oo waxaan ay xoogiisa maalinaayo wasaaradda cusub waxaan ku cusanaynaa inagoo hadda eh beeraley eh oo oo malaayda watana eh inaa wixii tabartooda eh oo noo soo tuuraan oo micnaha kaluu micnaha kaluumaysaas jalaabka shabaqa wixii waxadood awoodooda eh dad iska xoogsataa iskanaha eltabareedaanahay xooggaynaana isticmaalnaa Magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo kalluumaysato ah kuwaasi oo aan haysan qalabkii ay ku jilaaban lahaayeen malayga si ay noloshooda uga maareeyaan.